bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعdu qala الإmam abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعalى bab إxlaal الmطلqة ثaلاثا wma عlayha fiih min التغliiظ baabu bayaani xukmi إxlaal الmuطلqaةi mida la furay xalaaleynteeda halaathan saddex lagu furay xalaaleynteeda waxaa ku yimid caddayntiisiba uu baab yahay wamaa calayha in la xalaaleeyo oo ninkeedii hore loo xalaaleeyo wamaa calayhaa iyo waxa korkeeda ah fiihi kan dhexdiisa oo min ataqliidi adkayn ah yani bacdi nusakh wamaa calayha meeshaas wuxuu leeyahay wamaa yani wamaa calayhaada ma laha marka yani waxa ku sugan oo yacni ixlaalkaas ku jiro oo adkeyn ah oo aada loo adkeeyey ayuu u baab yahay yacni muxallilka qofka xalaaleynaayo haween saddex lagu furay say ninkeedii hore ugu laabato saa darteed u guursanayo ama midda dalbayso iyada lafteeda sidaas waxa ku yimid buu u baab yahay wabilisnaadi qaala akhbaranaa camru bnu mansuur qaala xadahanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn can sufyaana wahuwa athawriyu can abi qaysin can husaylin can cabdillaahi qaala lacana rasuulu llahi sala ll slam nebigu wuxuu lacnaday alwaashimata midda washmiga samaynayso oo isdurdurayso oo jirkeeda wax ku sawiraysa marka waalmuutashimata midda dalbayso waalwaasilata midda xiriirinayso tinta tin ku xiriirinayso waalmawsuulata midda loo xiriirinayo wa aakila aribaa ribada midka cunaayo wa mu'kilahu kan cunsiinaayo waalmuxilla midka xalaaleynaayo iyo waalmuxallala lahu kan loo xalaaleynayo marka walmuxilla iyo walmuxallala lahuda waayo maxalu shaahidka marka walmuxilla walmuxallala lahu labadiiba kan xalaaleynaayo iyo kan loo xalaaleynayo labadaba inay dembi leeyihiin haweenta lafteeda waxaa ka gaarayaan hadday iyadu sidaas rabto laakiin iyada culimmada waxay yidhaahdaan iraadadeeda iyo rabiddeeda waxweyn kuma dhismayaan waayo iyada dalaaqaba gacanta uguma jiro hadda hadday nin iska guursato ay u guursato ninkii hore siay ugu laabato ee ninkan labaad isagaa hadduu rabo fur furiinka ninkan labaad isagaa gacanta ku haysto hadduu doono iyadoo saa u guursatay baunan furaynin haddii uunan furinna wixii ay rabtay ma gaarayso iyada marka iraadadeeda iyo rabiddeeda wax weyn kuma xirnaanayo walidaalika xadiidkii shalay aan maraynay waxaa ku jirtay lacallaki turiidiina an tarjici ilaa zawjiki ninkaagii hore inaad u laabato inaad rabtaa laga yaabaayo haddana iyadoo iraadadaas ay ku jirta nebiga waxba kama soo qaadin ee bal wuxuu yidhi ilaa aada jimaac ou dhaco waxba ma laabanayo maadaama iyadaba dalaaqa dambe gacanta uusa ugu jirin wax weyn maaha iyada marka waxeeda labada nin marka ayaa inay ku heshiiyaan ay khatar tahay lacnadana marka shayga waajibsanaya waa inuu xaaraan yahay marka taqliidka meeshaasuu ku jiraa marka qaala baabu muwaajahati rajuli ninka inuu kala hor yimaado almar-ata haweeneyda bitalaaqi furiin muwaajahada marka macnaheedu waxay tahay inuu toos ou furiinka u maqashiiyo oo uu furiinkii kala hortago bikhilaafi intuu u qori lahaa yani iyadoo maalan maqan inuu intuu u qoro dad ugu dhiibo markhaati wax lamida intuu u sameeyo waa ka duwan tahay muwaajahada waa inuu toos ula qaabilo dalaaqa xoogaana marka de qalbi jab iyo yacni waxyaabo marka iyada qalbi jab ku noqon karaa dhici karto marka saa darteed ma bannaan tahay arrintaas mase ma bannaana taasuu ka hadlaa marka wbihi qaala akbarana alxuseyn bnu xurayhin xadiidka marka hadda aan soo marnay saxiixeynka waa warinayaan laakiin walmuxila iyo walmuxallala lahu ma warinayaan iyaga tirmidina xadiidkan waa wariyey wuxuuna yidhi hada xadiidu xasanu صaxiix wabihi qaala akbarana alxuseyn bnu xurayth qaala xadaana alwaliid bnu muslim qaala xadaana alwsaaciyu qaala sa'altu zuhriya waxaan su-aalay can ilatii haweentii istacaadat min rasuuli llaahi sal l slam ilaahay ka magan gashay nebiga oo acuudu billaahi minka tiri faqaala waxa uu yidhi akhbaranii curwatu can caaishata ana alkilaabiyata haweenta marka qabiiladaa ka dhalatay alkilaabiya sidaasa hadda riwaayada dhigan ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi alkilaabiyatu galatun wainamaa hiya alkindiyatu waa kindiya qabiiladeeda marka waa reer kindi ee kilaabiya ma aha wahan baa meeshaas marka ku jira fakaأnama alkalimatu tasaxafat waxaa laga yaabaa kelmaddu inay tasxiif u ku dhacay markaabuu haddana wuxuu yihi nacam lilkilaabiyati qisat ukraa bay leedahay dakaraha ibnu sacdin fi طabaqaat uu ku sheegay ibnu sacd ayb lamaa daklat calى الnabiyi sal l slam nabiga markay usoo gashay qaalat waxay tihi acuudu biاllahi minka ilaahay baan kaa hoos galay allan kaa magan galay faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu waxau yihi laqad cudti waxaad magan gashay bicadiimin ku weyn ayaad ku magan gashay ilxaqii biahliki ehelkaaga haleel gurigiini aad marka laba mas'alaba hadda masalada uu keenay waxay tahay rasuulka sala lla ly slam haweentan markuu furaayey waaba kala hortegay fureenka ilxaqii biahliki iyadii baana marka waxaa ka muuqday marka sabab inay u ahayd oo iyada ay waxaan ka yimaadeen ilxaqii biahlikina wuu keeni doonaa ninku hadduu naagta yidhaah orodoo gurigiini aad ma furmee mase ma furmayso kinaayo waay hadduu furid ka wadana waa furmay hadduunan furid ka wadinna ma furmayso waa taas marka baab buu u yeeli doonaa qaala baabu marka muwaajahatu rajuli alaaqa muwaajahat rajuli lilmar'ati bialaaq waa inuu bannaan yahay qaala baabu irsaali rajuli qofka diridiisa ninka inuu diro ilaa zawjatihi xaaskiisa oo u diro bialaaqi furiin oo u diro oo iyadoo maqanba uu furo oo furiinkii oo u diro qof buu marka wuxuu leeyahay ogeysii oo u sheegay bilaayi inaan furay intuu markhaati ay wax sameeyo kaasaa sheegaya marka ama warqad buu ku qoraa dalaaqii waa u diraa marka laakiin dalaaqa warqadda lagu qoro isaga haddii aan lagu dhawaaqin culimada shaaficiyada kinaaye min baabi lkinaayaday geliyaan waa waa maxaa ka wadaayaa laleeyahy waxaana aada meesha ku dhigteen dadka qaarna markay wax qoraayaan waa waa hingaadiyaan waa waa hadlaayaan haddii marka markuu warqadda qoraayo uu yidhaha hiblaayo anoo hebel hebel ah hiblaaye hebel hebel waa furay afka hadduu ka yidhaha uuna sii qoro ee waa furmay marka iyada dalaaq sariixaba ku dhacay laakiin haddii uunan sidaas yeelin ee uu keliya isagoo aamusan qoro hadhow marka qoriddaasi min baabilkinaayaad may gelay mase waa sariix waa kinaayo ayb waayahay wbihi qaala akhbaranaa cubayd llahi bnu saciidi qaala xadaanaa cabdالraxman can sufyaana wahuwa athawriyu can abi bakrin wahuwa bnu abiljahm abu bakr bn cabdillahi bn abiljahm alcadawiy hiqat faqiih qaala samictu faatimata binta qaysin taqulu arsala ilaya zawjii ninkayga wuxuu iisoo diray bialaaqii furiinkayga fashadadtu calaya waxaan korkeyga waxaan isku xiray hiyaabii dharkeygaan xirxirtay oon isku xiray uma ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalama nebigan u imid faqaala waxa uu yidhi kam dallaqaki imisow kugu furay faqultu waxaan idhi halaaan yani dalqadii saddexaad waa sida riwaayada muslim tilmaamayso qaala wuxuu yidhi laysa laki nafaqatun nafaqa malihid wactadii fii beyti bni camiki in adeerkaa gurigiisa ku ciddo tirso ibni ummi maktuumin fa inahu dariiru lbasar maxaa yeele waa nin araggiisu ou dhib ka haysto oo arag la indhoolo ah tulqiina hiyaabaki dharkaagaad ridaysaa cindahu agtiisaaad ku dhigan kartaa oo dharkii baad markaa yacni intaad iska khafiifisa agtiisa ilaa maku arkaaye fa ida inqadat ciddatuki ciddadaada hadday dhammaatay faaadiin fa faadiniinii isoo ogeysii mukhtasarun marka xadiidka waa mukhtasar maxalushaahidka uu ka rabo waxay tahay dalaaqa in laysku soo diri karo meeshuu xujada uga yahayna waxay tahay nebigu inuu qiray dalqadii buu ii soo diray nebigana waa u qiray marka waa laysku soo diri karaa marka qasab maaha inuu la baashiro oo haweenta horteeda uu dalaaqa ka sheego shardi ma aha wa bihi qaala aqmaan laakiin markuu haddau haweenta furo markhaati inuu u sameeyo yaa fiican iyada lafteedana in la ogeysiiyo oo la wargeliyo ilaa axkaamaa ka dhalanaysa waxaan naagtay haddii iyadu ay weli isu haysato in la qabo oo waa horana la furay idraaraa ku jira nin kalay guursa lahayd war uma hayso haddii ninkii ou dhinto dhaxalkii waa laysku qabsanaani waa lay qabayay leedahay cuqdaa imaa karta xataa waana dhacdaa dad waxaa jiro saas intay naagaha u furaan aan u sheegaynin oo qof ama labay waxay le hebelow ogow haddaan dhinto aniga naagtaas asaay iima qaadaysuu leeyahay hadhow marka ninkii waa dhimanaa mar danbuu sheegaa marka asaga hadhow marka maxaa weliba haddii dhaxalka ninkaasi sabab uu kusoo geli karaa hadday jirto tuhna imaa kara marka dadka inay dadka yacni maahan in furiinkii iyo lagu dhiba dadka ma fiicna wa bihi qaala marka iyada in loo sheegaa dalaaqu waa ansaxaa laakiin iyada in la wargeliyo leanna axkaamta dhinacay uga tacalluqdaa iyada lafteeda wabihi qaala akbaranaa cubaydullaahi bnu saciid marka asbaabahaasaa mararka qaar adeyg iyo wax keenayo meelaha qaarkood duwalka qaar dalaaqa markhaati la-aan ama maxkamad haddaan warqad laga qaadanin maba ictibaarinayan waxyaabaha sababaayana waxaasoo kalea ka mid a hadhow laysku qabsanayo qofku markuu wax furaayo inuu maxkamad aado warqad qoro oo ke ama uu meeshaas ku furo oo markaas la ogaado hadhow marka wax badan layskagama qabsanayo wabihi qaala akbaranaa cubaydullahi bnu saciidi qaala xadaanaa cabduraxmaan can sufyaana can mansuuri can mujaahidi can tamiimi mawlaa faatimata can faatimata naxwahu yani xadiidkii hore oo kale naxwo xadiiii xadiidkii hore sufyaan naxو xadiidi sufyaan alأwl kii hore qaala baabu ta'wiili qowlihi عaزa wajala ama naxو xadiidi abi bakrin qaala baabu ta'wiili qowlihi عaزa wajala ilaahay qowlkiisa macnihiisa ayuu u baab yahay yaa ayuha الnabiyu lima تxarimu ma axala اllah lak halkan marka wuxuu baabeynaa waxay tahay ninku hadduu haweenta ku yidhaahdo anti calaya xaraamun xaaraana iga tahay hadduu dhaho furiin miyaa maxay noqonaya masaladaasuu rabaa inuu ka hadlo wa bihi qaala akhbaranaa cabdullahi bni cabdisamad bni caliyin ilmawsiliy laakiin hadda isaga aayadda macnaheedu u tarjamaa aayadday masalada kasoo baxeen laakiin whuwa صdوq rawى lh النaسaئiyu qala xadaثna mklad wahuwa mklad بن يزيد alqurashiyu الxaraniyu صdوq lahu أwham can سfyana wahuwa الthawriyu can salimi wa salim بn cajlan alafqs ثiqaة rumya bاlإrjاء can سacيid bni jubayri can ibni cabaasi qala ataahu rajulu nin ayaa u yimid ibn cabaas faqaala wuxuu yidhi inii jacaltu imra'atii waxaan yeelay aniga haweenteyda calaya korkeyga xaraaman baan ka yeelay haweenteyda korkeyga xaaraan inay ka taan ka yeelay yacni sidaasaan dhahay waay macnaha anti calaya xaraam qaala waxa uu yidhi kadabta beenaad sheegtay laysat calayka bixaraamin laysat ma ahanin hiya iyadu bixaraamin calayka korkaaga mid xaaraan ka ah ma aha iyadu uma tlaa hadihi اlaaya buu akriyay yaa ayuha الnabiyu lima tuxarimu ma axala allahu lak calayka korkaaga waxaa ah agladu اlkafaarati kafaaro midda ugu adag ayaa korkaaga ah cidqu raqabatin addoon inaad xoreyso marka addoonkan la xoreynaayo markaada kafaaradii kafaaratulyamiinka waa ku jiraa oo kafaaratulyamiinku dhinacna takhyiiray ka ahayd dhinacna tartiib laa yuaakidukum اllahu bاlagwi fi aymaanikum walakin yuaakidukum bima caqadtum اlaymaana fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiina min awsati maa tudcimuuna ahliyikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba aw taxriiru raqaba meeshaas marka yacnii waxaa ku jirto marka hore waxaa laga rabaa toban miskiin inuu quudiyo ama toban miskiin uu dhar siiyo ama uu addoon xoreeyo faman lam yajid intaas qofkaan helin fa siyaamu halaathati ayaam markaa tartiibay noqonay takhyiirkan saddexda abuu marka ibnu cabaas midii ugu adkayd oo addoon in la xoreeyo abuu ku laasimiyey marka zajri ahaan aadaa min baabi zajri waaye ee maahane iyadaad waxa ku waajibay maahan inay tan si mucayana ay middaan u tahay ma aha sidaasaana ibnu xajar uu baxiyey ama u tilmaamay oo wuxuu yihi wakaanahu ashaara calayhi biraqabati liannahu carafa anahu muusirun inuu haysto arkay faaraada an yukafira bilagladi min kafaarati اlyamiin meesha ugu adkeeda usoo qabtay laa anahu tacayana calayhi cidqu raqabati luqunta xoreynteeda maaha inay ku ceynowday wydul عalayhi ma taqadama canhu min aلtasriixi bikafaaraة اlyamiin waxaana kutusaya warkii hore oo kafaaratulyamiinki uu sheegay ayb marka meeshaas عalayka أqlad الkafaaraةi ciطqu raqabati waay marka haddii marka ninku oo haweentiisa yiraahdo anti calaya xaraamu maxay noqone khilaafkeeda aaduu u badan yahay qurdubina tafsiirkiisuu ku sheegay aqwaashaas marka kuwa ugu mashhuursan midda hore waxay tahay haddii uu yamiin in la fiiriyo wuxuu isagu ka wado naagtiisa hadduu yidhaha anti calaya xaraamun hadduu dhaar ka wadana waa dhaar hadduu u tagana kafaaratulyamiinu bixina haddii ou dalaaq ka wadana waa dalaaq oo markaa yacni haddii anti calaya xaraamun markuu leeyahay hadduu inuu furo ka wado lafdi kinaaye ah waaye furiin waa ku dhici karaa laakiin bilkinaayatiba ugu dhacaa sariix ahaan maya waana sida shaafici iyo isxaaq ay qabaan haddii ou dihaar niyeystana dihaaraa dhacayo haddii uu yidhaha xaaraana iga tahay oo u ka wado sida hooyaday oo kale wuu dhacaa isagana wuxuu noqonaa dihaar ayb sidaana marka waxaa laga wariyey ibnu mascuud iyo ibnu cumar ahlucilmiga qaar kalena waxay leeyihiin alxaraamu yamiinun sideedaba waa dhaar madkhalna furiin iyo dihaar kuma laha sidaas awsaaci baa ku tegay abubakar iyo cumar iyo caa-ishaana laga wariyey qowlka saddexaadna wuxuu yahay kafaaratu dihaar ayaa ku ayaa ku laasimayso yani anti calaya xaraamun hadduu yidhaha dihaar waayo kafaaratu dihaara laga rabaa axmedaa laga wariyey sidaas imaam axmed iyo saciid ibnu jubayr ayb qaaraa marka waxay yidhaahdeen hadduu dihaar ka wado iyo ama may ka wadaan madhabka afaraadna wuxuu leeyahay saddex dalqadaa dhacayso xaaraana iga tahay haddii uu yidhaahdo saddex dalqadoodaa dhacayso saddexdaa dalqad marka cali iyo zayd ibnu thaabit ayaa laga wariyey wabihi qaala maalikun imaam maaligaana saas ku tegi madaahibtu marka saasay kala tahay oo fi hadihi اlmas'ala ayb midda marka madhabka shaafici wixii uu ka wada waay isaga hadduu dhaar ka wadana waa dhaar hadduu furiin ka wadana waa furiin hadduu dihaar ka wadana waa dihaar qaala baabu ta'wiili hadihi اlaayati aayaddan tafsiirkeeda calaa wajhin aakhara wej kale lagu fasiro aayadda tafsiirkeeda tafsiir labaad macnaha obi aayaddan marka hadda wuxuu ku saabsanaa haween ibn cabaas saas u daliishaday wabihi qaala akbaranaa qutaybat can xajaajin can ibni jurayjin can caطaa'in anahu samica cubayda bna cumayrin ayuu maqlay qaala samictu caaishata ayaan maqlay zawja الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama ana nabiya sal l slama kaana yamkuhu cinda zaynaba ayuu ku nagaanayey wayashrabu cindahaa casalan malab ayuu ka cabaayey fatawaasaytu aniga iyo waxafsatu anii xafso ayaa dardaaranay oo hoos ayaan u shoornay ayatunaa maa dakala ayatunaa dakala mideen uu usoo galo nebiga caleyhaa uu korkeeda usoo galo nimaada waa iska zaa-ido ay ayatunaa maa dakala calayha nabiyu sal l l slam mideennii uu nebiga usoo galo faltaqul ha ku tiraahdo inii ajidu minka waxaan kaa helayaa riixa makaafiira xabag yacni urkeed ama carafteed ayaan kaa helaa fadakala calaa ixdaahumaa middood ayuu usoo galay labadoodii xafsa ama caaisha miduu usoo galay fa qaalat waxay tidhi dalika lahu kaagaas bay ku tiri isaga fa qaala wuxuu yihi nabiga bal sharibtu casalan malab ayaan cabay cinda zaynab ayaan ka cabay zaynab agteeda wa qaala waxa uu yidhi lan acuuda lahu mana u noqonaayo fa nasala waxaa soo degay marka yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala allaahu lak yani sababka dha yacnii dhaarta keenay sababka taxriimka keenay waa malab malabkaasuu ka dhaartay mar dambe u laaban maayo ayb in tatuubaa ila llaahi licaaishata yacni iwaxafsatu caaisha i xafsa waid asara nabiyu ilaa bacdi aswaajihi xadiida liqowlihi bal sharibtu casalan warkan ayagoo marka u siraystay mar dambe ma yeelaayo ayagiina marka yacni mana awaatii marka ay sheegeen ayb liqowlihi bal sharibtu casalan kulluhu fii xadiidi cataa dhammaan qisadan oo dhan xadiidka cataa ayuu ku jiraa marka tafsiirka labaadee aayadda waa maxay waxa uu nebigu iska xarimayo waa oo naftiisa uu ka xarimayo waa malabkaas ayb qaala baabu baabu ilxaqii biahliki ehelkaaga haleel yacni xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay walaa yuriidu dalaaqa furiinna uusan rabin intuu yidhaha gurigiini aad furiinna uusan ka wadin wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu xaatim bni nucaymin misiisiyu waaye qaala xadaanaa moxamed bnu maki bni ciisa qaala xadaanaa cabdullaahi qaala xadaanaa yunus can الzuhriyi can cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni kacb bni malikin qaala samictu kacba bna malikin yuxadiثu xadiidahu isagoo ka sheekeynayo xiina takhallafa can rasuuli illahi sal ll slam markuu nebiga ka haray fii gaswati tabuuk wa qaala fiihi wuxuu yidhi faidaa rasuululahi faidaa rasuulu rasuulillahi sal l slam waaba iyadoo mid uu nebigu soo diray ya'tiinii ou ii imaanayo faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sal l slama nebiga uma dakara alxadiid marka xadiidkana wau soo wadaa matniga qaala waأخbaranaa سulaymaan بnu dawuuda qaala أخbaranaa بn wahbi can yunusa qaala بnu شhihaab أخbaranii cabdالرaحmaan بn cabdالlahi bni kacb bni malik hadda marka yaa ka warinaya ibnawel yaa ka warinaya ibnu شhihaab yunus riwaayadan waa mid iyadana yunus tii hore marka cabdالرaحmaan بn cabdالlahi bni kacb bni malik kanna waa sidoo kale labadan waa isleeyihin marka ana cabdalla ana cabdallaahi bna kacbi bni malikin kii hore toosu cabdullaahi bn cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni kacab awowgiisuu toos uga warinaya midkaana marka cabdiraxmaan wuxuu yidhi ana cabdallaahi bna kacbi bni malikin qaala cabdullaahi aa kacab ka warinaya markaan khilaafka intaas waa labadan riwaaya marka qaala samictu kacba bna malikin yuxadidu xadiidahu isagoo ka sheekeynayo xadiidkiisii xiina takhalafa can rasuuli llahi sal l slam markuu nabiga ka haray fii gaswati tabuuk wa saaqa qisatahu qisadiisuu kaxeeyey wa qaala wuxuu yihi idaa rasuulu rasuuli llahi sal l slam yaatiinii waa isagoo ii imaanayo faqaala ina rasuula llahi sal l slam ya'muruka wuxuu ku farayaa an tactazila imra'ataka haweentaada inaa ka dheeraato faqultu waxaan idhi udalliquhaa am maadaa ma furayaa mise maxay qaala laa bal ictazilhaa ka dheeraaw falaa taqrabhaa u dhowaan faqultu limra'atii waxaan ku idhi ilxaqii biahliki ehelkaaga haleel oo aad fakunii cindahum agtooda ahaaw xataa yaqdiya allahu caza wajalla fii hada alamri ilaa ilaahay arrinkan uu kasoo xukumayo tanaa marka waxay ku tusay inuunan dalaaq u jeedin gurigiina iska tag wbihi qaala akbaranaa mxamed bnu jabalata wmxamed bnu yaxya bni muxamedi qaala xadaanaa mxamed bnu muusa bni acyan qaala xadaanaa abi can isxaaqa bni raashidi can الzuhriyi qaala abaranii abdlahi cabdlahi bn abdiraman abaranii cabdالraxman bnu cabdillaahi bni kacbi bni maliki can abiihi qaala samictu abi kacba bna maliki qaala wahuwa axadu halaathati aladiina tiiba calayhim saddexdii laga toobad aqbalay waa mid kamid ahe yuxadisu qaala arsala ilaya rasuulu llahi sal ll slama wa ilaa saaxibaya ayuu u diray ana rasuula llahi sal l slama ya'murukum wuxuu idin farayaa an tactaziluu nisaa'akum haweenkiina inaa ka dheeraataan faqultu lirasuuli waxaan ku ihi udalliqu imra'atii am maada afcal ma furaa mise maxaan sameeyaa qaala laa bal tactaziluha falaa taqrabhaa ha u dhowaanin faqultu limra'atii waxaan ku idhi ilxaqii biahliki fakunii fiihim falaxiqtu bihim waa haleelay falaxiqat bihim way haleeshay wabihi qaala akbaranaa yuusuf bnu saciidin qaala xadaanaa xajaaj bnu muxamed qala xadaana layth bnu sacdi qala xadaanii cuqaylu riwaayadana cuqayl can ibni shihaabin qaala akbaranii cabdiraxmaan bni cabdillahi bni kacbin ana cabdallahi bna kacbin qaala samictu kacban yuxadiu xadiidahu xiina takhalafa can rasuuli illahi sal slam fi gaswati tabuuk waqaala fiihi idaa rasuulu rasuuli illahi sal slam yaatiinii wayaqulu ina rasuula اllahi sal slam yamuruka an tactazila imra'ataka faqultu udaliquha am maada afcal qaala laa bal ictazilha walaa taqrabhaa ha u dhowaanin waarsla ilaa saaxibaya bimili dalika u diray faqultu limra'atii waxaan ku idhi ilxaqii biahliki wakunii cindahum xataa yaqdiya allahu fi hada lmr marka riwaayaadkan cuqayl iyo isxaaq bnu raashid iyo yuunus iyo waa is leeyihiin khaalafahum saddexdaas waxaa khilaafay macqil bnu cubaydillaahi wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu macdana bni ciisa qaala xadaanaa xasan bnu acyan qala xadaanaa macqilun can الzuhriyi marka zuhriyaa sanadka udub dhexaad u ah qaala akbaranii cabdالraxman bnu cabdillaahi bni kacbin can camihi cubaydillaahi bni kacbin awal aabihiisuu ka warinayay marna asaa ka warinaya hadda laakiin awowgiibuu ka warinaya riwaayada marka maxalulkhilaaf meeshaas qaala samictu ubay samictu abi samictu abi kacban waxaan ka maqlay yuxadisu qaala arsala ilaya rasuulu llahi sal l slam wa ilaa saaxibaya ina rasuula llahi sal l slam ya'murukum an tactaziluu nisaa'akum maagihiin inaa ka dheeraataan faqultu lirasuuli waxaan ku idhi udalliqu imra'atii am maada afcal qaala laa bal tactaziluhaa walaa bal tactaziluhaa waad ka dheeraane walaa taqrabhaa ha u dhowaanin faqultu limra'atii waxaan ku idhi ilxaqii biahliki fakunii fiihim xataa yaqdiya allahu caza wajala falaxiqat bihim waa haleeshay marka khaalafahu macmarun macmara isna khilaafay wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa moxamed wahuwa bnu hawrin can macmarin can الzuhriyi riwaayadii macmar marka waatan can cabdiraxmaan bni kacb bni malikin can abiihi qaala fii xadiidihi marka fiiri oo u khilaafay zuhri wuxuu ka warinay can cabdiraxmaan ibni kacbin can abiihi kacbi bni malik ayb macmar isagana wuxuu ukhilaafay tii danbe hadda tii horena wuu ukhilaafsan yahay dabcan qaala fii xadiidihi idaa rasuulu min annabiyi sal l l slam miduu soo diray nebiga xaggiisa laga soo diray qad ataanii waa ii yimid faqaala wuxuu yidhi ictazil imraat ictazil imra'ataka haweentaada ka dheeraaw faqultu udalliquhaa qaala laa walaakin laa taqrabhaa ha u dhowaanin walam yadkur fiihi ilxaqii biahlikina ma sheegin ibnu jurayjna waa khilaafay laftiisa cinda albukhaariyi wa muslim wuxuu yidhi can abiihi cabdillaahi bni kacbin wa camihi cubaydillahi bni kacbin khilaafka saddexaad marka muxuu noqonaa labadaba nin ka wariyaa yimi cubaydullaahi iyo cabdullaahi labadaba oo ilmo kacaba qaala daara qutniy waxadiidu bni jurayjin cindii asaxu walaa yaduruhu man khaalafahu kan laftiisa waxuu tusaa riwaayaadka hore inay sax yihiin ayb qaala baabu alaaqi lcabdi addoonka furiinkiisa ayuu baab yahay addoonku see waxuu furaa yani ma labuu ku furaa saddex miyuu leeyahay isaga waa sidee marka ayb saxaabada marka abubakar iyo yani cuhmaan iyo ayaa waxaa laga hayaa addoonku inuu laba dalqad ku furo oo isaga labay uga baa-inaysaa haweenta mid saddexaad ma leh nus ma la hal iyo bar lagama dhigi karo dalqad barkeed ma jiro barku waa iska dhamaystirmaa marka labuu leeyahay isaga marka dalaaqa la jooganayaa la fiirinaa naagta iyo ninka dalaaqa marka laga hadlaayo ninkaa la fiirinaa macnaa tusaale taas marka haddii nin addoona naag xora ou qaba maalan furiinkiisu meeqa dalqadou ku qabaa labou ku qabaa ninka waay wax la fiirina nin xor ah haddii ou naag addoona ou qabana saddex unbou ku qabaa dalaaqu mar walba ninkau raacaa ayb wbihi qala akbaranaa cmr bnu عaliyi qala samictu yaxya qala xadaثna عli bn اlmubaarak qala xadaثna yaxya bn abi kahiiri can cmara bni mucatibin wahuwa اlmadaniyu ضaciif ana abaa xasani mawlى bani nawfal waa maqbuul iska fii cidaadi اlmajhuuliin oo ku jira ahbarahu qaala kuntu ana wamra'atii aniga iyo waxaan ahayn xaaskeyga mamlukeyni laba adoon fadallaqtuhaa tadliiqatayni laba dalqadaan ku furay uma uctiqnaa waana la xoreeyey jamiican labadeennaba fasa'altu bna cabaasin baan su-aalay faqaala wuxuu yidhi in raajactahaa haddaad ceshato yan haddaad ku laabata macnaha kaanat cindaka calaa waaxidatin agtaada waxay ku ahaanaysaa hal qadaa bidalika rasuulu llahi sala ll l slam nebigaasaa xukumay buu yidhi laakiin xadiidku waa daciifo abu dawuud wuxuu yihi abulxasan macruufu walaysa alcamalu calaa hada alxadiid camalku marka xadiidkan ma ku socdo addoonku saddex dalqadood ma le isaga bayhaqi ibn lmadini wuxuu ka wariyey anahu su-ila can cumara bni mucatib faqaala majhuulu lam yarwi canhu gayru yaxya imaam axmedna waa ka istaagay bayhaqi marka wuxuu yihi wacaamat lfuqahaai calaa khilaafi ma rawaahu walow kana haabitan qulnaa bihi ilaa ana laa nuhbitu xadiidan yarwiihi man tujhalu cadaalatuhu xadiidkan hadduu sugnaa lahay isagaan qaado lahayn uu yihi laakiin ma sugi karno xugun kuma sugi karno xadiid raawigiisu ou majhuul yahay oo cadaaladiisii baan la ogeyn ayb khaalafahu macmarun macmar baa khilaa macmar markii u khilaafaya wuxuu khilaafayaa cali bn lmubaarak qala akbaranaa mxamed bnu raafic qala xadaثna cabdالraزaq qala akbaranaa macmar can yaxya bni abi kahiiri can cumara bni mucatibi can اlxasan mawla bani nawfal sidaasuu yihi marka can اlxasan abilxasan waayo marka wuxuu leeyahay hoos kada fi الnusaki kuliha nusqooyinka oo dhan can اlxasana taala wahuwa khaطأ wakutiba fi xaashiyati taa waxaa lagu qoray huwa abulxasan kamaa waqaca fi riwaayati الsaabiqati qaala fi taqriibi mawla bani nawfal sawaabuhu abulxasan wayaأtii fi lkunaa ayuu yihi wa qaala fi laطraafina alxasanu ayuu yihi inamaa waqaca cinda الnasaa-iyi waxdahu faالsahwu fi dalika ima min الnasaa-iyi waima min shaykihi mxamed bni raafic wallahu aclam ama nasaa-iya sahwiye ama maxamed bnu raafic marka adraafka hadda waxaan lagu sheegaya maxay ku tuseen yacni can ilxasan inay ku dhacday sidaan yani can ilxasan waa yani sidaan waa u jirtaa wahamkaas marka xasan abulxasan meeshii la rabayaa xasan yidhi imaa nasaa-i buu yihi ama wa imaa sheekhiisa ayb mizi isaga tuxfaha wuxuu ku yidhi ma xakaahu abu daawuudu maa xakaahu abu daawuuda can axmed bni xambali wmaa bacdahu fi riwaayati abi طayib alushnaaniy wagayrihi walam yadkurhu abulqaasim abulqaasim waxaa waaye ibnu casaakir wa kaana fiihi waxaa ku jiray can اlxasani naxwuhu kada qaala can macmar kan waay marka wanisbat lwahmi fi dalika ilaa macmar aw cabdirazaq alraawi can macmar gayru mustaqiim macmar in loo tiiriyo mustaqiim ma aha qaala axmed bnu xambal wamoxamed bnu cabdilmalik bni zanjuya wagayru waaxidin qad rawowhu can cabdirazaq can macmarin faqaaluu can abilxasan marka macmar ma aha mujeedida cala asawaabi wainamaa waqaca cinda الnasaa-iyi waxdahu can اlxasan fasahwu fi dalika ima min الnasaa-iyi waima min shaykihi moxamed bni raafic ayb meeshaa marka waa kaas qaala su-ila bnu cabaasin baa la su-aalay can cabdin طalaqa imra'atahu tadliiqatayni kufri uma cataqaa ayataزawajuhaa qaala nacam qiila caman yaa ka haysaa qaala aftaa bidalika rasuulu اllahi sal ly slam nabigaa fadwooday buu yihi qaala cabdالrazaaq qaala bnu اlmubaarak limacmarin alxasanu hada man huwa ibn اlmubaarak marka macmar wuxuu ku yidhi xasankani waa man huwa laqad xamala sakratan cadiima dhagax weyn uu xambaarsaday ninkan yani mushkilo uunan ka bixi karin u galay waayo macnaha xadiidkaa daciif laqad xamala sakratan cadiimatan uu xambaartay yani ma xamili karo waa yani xadiidkan isagoo kale yani ma ma xamili karo in saas lagu qaato ayb marka saxaabada unbaa laga qaadanaa marka fatwada saxaabadaas oo iyaga addoonku inuu laba dalqad leeyahay unbaa xoog badan ama axaadiistan ma ansixin qaala baabu baabun mataa yaqacu dalaaqu sabiyi cunuga yarka dalaaqiisa goormuu dhacaa ilmaha yar dalaaqiisu goormay dhacaysa ay dhacaan وبه qال أخبرنا الربيع بن سليمان qال xdثnا أسد بن موسى qال xdثnا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عماaرة بن خزيمة عن كثير بن الsائب qال xdثnيi أبناء qرaydةa ay ii sheegeen أنهم curiضوا عlى رasuuلi الlahi صلى اه عل سلم نبigaa loo bandhigay يومa qرayda maalintii qرayda faman kana مxتلما qofkii qaangaar ah oo اxtilaamay ow nabatat caanatuhu ama tintiisa hoose ay soo dhalatay qutila waa la dilaayo oo muqaatila loo arkaayey nin dagaalami karo ayaa loo arkaayay waman lam yakun muxtaliman ow nabatat caanatuhu aynan dhalanin turika waa laga tegayay marka cunuga sabiga ah goormaa dalaaqiisu ansaxa markuu qaangaaro muhiimku intaas way qaangaaridda marka maxaa calaamad u ah ixtilaam shan iyo toban inuu gaaro gabar hadday tahay in dhi dhiig uur waxyaabahaas tinta hoose marka iyada calaamad qaangaar ma laga dhigi karaa gaaladay u taha u leeyahay alimaamu shaafici gaalada ayay calaamad qaangaar u tahay amaa laakiin muslimiinta maya sababta wuxuu leeyahy isaga qofka muslimka haddii la su-aalo meeqa sanaa jirtaa runuu sheegaa waa la qaado karaa warkiisa ixtilaam ma yacni wax ma kaa yimaadeen haabuu dhaha waana la rumaysanaa warkiisa laakiin gaalka haddii la rabo in la ogaado inuu qaan gaaray iyo in kale asaga khabarkiisa laguma kalsoonaa karo illa waa gaal maogtahay ma qaan gaartee ha hadduu dhaho ama maya ou dhaho ma lagu kalsoonaan karo maadaama aan lagu kalsoonaan karin isaga waxaa loo salmeeyey waxaa loo sameeyey calaamad daahir ah calaamadda keliya la ogaan karana waxay tahay wax kale waa inuu isaga sheego laakiin tinta hoose calaamad daahira waay isagay calaamad u gaalkay calaamad u tahay uu yidhi marka laakiin qofka muslimkaa maya isaga qofka muslimkaa shan iyo tobanaan gaaray waqtigaasa yaa la ii sheegay inaan dhashay hadduu yidhaha waa laga aqbalaa maxalu shaahidka marka markuu qaan gaaro unba wax furi karaa ilmaha yaryar guurkiisana see noqonaa marka wuu guursa karaa oo waa aabihiis ama weliga qofka u ah u guuri karo isagaa u aqbalaayo aabihiisa u aqbalaayo ilmaha yaryar marka isagoo yaron qaangaarin waa loo guuri karaa waalidka ama qofka weliga u ahaa u aqbalaayo nikaax ee markaas loo guurinaana inay maslaxa ugu jirto waa iska dhici kartaa laakiin mar haddii guurkaasi uu ku dhacay furiin ma geli karaa may ma geli kara furiin furiinku wuxuu u baahanya tasaruf mana loo furi karaa isaga dabcan waxay noqonaya marka inuu qaangaaro haddii laga fursan waayo ee wax kale loo baahdo ama asbaabtii khiyaarkii haweentu ay fasakha iyo waxaa ku yeela lahayd iyana haddii la gaaro iyana dabcan taas qaadi ama waxunbaa qorayaan laakiin isaga marna ma ka ansaxaayo furiin hadda intaasna waa inta uu ka rabo isaga wabihi qaala akhbaranaa maxamed ibnu mansuur qaala xadahanaa sufyaanu waa ibnu cuyayna can cabdilmalik bni cumayrin can cطiyata alquradiy qaala kuntu yowma xukima markii laga xaakim dhigay sacdun sacd fii bani qurayda shanigooda looga xaakim dhigay hulaaman yacnii waxaan ahaa buu yidhi hulaaman ayaan ahaa kuntu waxaan ahaa yowma xukima sacdun markii sacd xaakim laga yeelay fii bani quraydata fii shani bani quraydata hulaaman ayaan ahaa wiil fa shakuu fiya shanigaygay ka shakiyeen inaan wey aan qaan gaaray iyo in kale falam yajiduunii ma aynan iga helin ayb ambadtu inaan marka dhaliyey oo yacnii timaha hoose inay iisoo dhasheen ma aynan iga helin fastubqiitu waa la iska kay dhaafay waa la ibaaqi yeelay fahaa ana daa fahaa ana daa bayna adhurikum waa ikan idinku dhex jira وبه qال أخبرnا عبayd الله بن سعيد qال xdثnا يحyى عن عbayd اللahi qال أخبرnيi نافع عن بن عمر أنa رsuuل الlahi صلى اه عل سلم cرضه يومa أxdi buu bandhigay huwa بن aربعة aشhرa wahuwa بن wahuwa بن aربaca caشhرaةa سنة afariyo toban jir isagoo ah falam يuجizhu nebigu ma ogolaanin inuu dagaalka galo oo ilmo yar laga soo qaado wacaradahu yowma alkhandaqi buu bandhigay wahuwa bnu khamsa casharata shan iyo toban sanatan isagoo jira fa ajaazahu waa ogolaaday marka cumar bnu cabdilcasiisa loo sheegay naafica u sheegay bis waayuu yihi marka waa xadka kala soocayo qofka weyn iyo ilmaha ninkii marka shan iyo toban gaarana qof weyn oo kale wax u sii jiray shan iyo toban hadduu ka yaryahayna ilmaha waxa la siiyaa la sii jiray isaga marka halkaasu ka dhigtay marka shan iyo tobanku marka qofku waa ku qaangaara marka nusuusta la fiiriya hadda tan oo kale marka haddii uu ku qaangaaro dagaal gelidiisana maxaa laga fiirinaa ka awoodda dagaalku asaga wuxuu u baahan yahay awood qofka asagoo da qaangaar ah buunan dagaalami karin mararka qaar tabardarri iyo jiro iyo darteed haddii marka shan iyo toban uu gaaro xoogna uu leeyahay oo qof yacnii dagaalkii iyo adkaysigiisii iyo leh waa yacni waa la ogolaanaa marka ilmo yar yarna de ma laga dhigaayo laakiin haddaad a qof walbaa marka weynaantooda wuxuu u garan kara unbay noqoneen umamkan hadda gaaladan galbeedka ayaga siddeed iyo tobanaa u qoran siddeed iyo toban qofkii marka ciidan waa ku gelaa wixii siddeed iyo toban ka yar jariimo waayay leeyihiin jariimadaas marka maxaa lagu dhisay ayaga fakarkoodaa lagu dhisay ma la dhihin dadka kale lama weydiinin adinka qofku meeqow majuur ku noqdaa ama uu qaangaar ku noqdaa lama dhihin dadka kale ayagaa qaanuunkii sameeyey dadkay ku xukumayaan marka adduunyadan xurnimaa ka jirtana waa lagu leeyahay qofkan wixiisii in loo daayo waayo waxa isaga dadkan ayaga maskax iyo caqli waa leeyihiin adiga waxaan aada wax ku ansixisana waa leeyihiin ayaga laftooda xataa haddii cadaalad jirtona iska dhaaftay waxay leeyihiin marka axaadiidtan oo kale markay soo qaataan shan iyo toban jir in askar loo qoro ma banaana kane islaamku waxaanuu qabaa kanuu qabaa ee qof kaleba wuxuu ku dhihi karaa koob iyo labaatan jir a lagu qaangaaraa hadduu qof dhaho ka waran oo uu dembi ka dhiga tan iyaga laftooda marka yaa wax badan kasoo qal yaa iska bedelaya dhexdooda waqti ayaga laftooda qofka koob iyo labaatan markuu gaaro meelaha qaar oo coday karaa jirta siddeed iyo tobana haddana loo soo dejiyey iyaga laftoodan waxaan bedbedelaya marka inay dadkii dembi uga dhigaan oo ay qeyrkood ku qabsadaan hadday tahay waa kaa xoog badanahay baab waayo laakiin caqli caqli ma ahan taas halkan ishkaalaa ku jiro waxay tahay hadduu uxudna afar iyo toban jir ahay khandaqna shan iyo toban jir oo ahay say ku dhici kartaa uxud sanadkii saddexaaday ahayd khandaqna sanadkii shanaad hadduu sanadkii saddexaad afar iyo toban jiray sanadkii shanaad meequu jiraa lix iyo toban inuu jiro shan iyo toban u jira waxaa la leeyahay marka uxud saddex yacni sanadkii saddexaad afar iyo toban jirnimadiisu markaasuu galay afar iyo tobanka markaan khandaqna shan iyo toban jirnimada waa kasii bixi rabaa meeshaa marka sanadaa kasoo baxaya saasaa loo jamcina dadka qaar marka wixii isaga caqligiisu uu fahmi waayo ma jiro dhahaan ama waxaa laga yaabaa inuu ku ceebeeyo axaadiidta wuxuu leeyahay axaadiidta waa iska hor imaane bal waxaan fiiri hadda uxudna sanadii saddexaaday dhacday uu ku leeyahay khandaq sanadkii shanaad afar iyo toban uu jiray sanadkii saddexaad sanadkii shanaad shan iyo toban uu jiraa waxaas maa la qaado karaayo dadka qaar dhahayo haddii marka aduu saa u fahamsan tahay wax u laabanayo afar iyo toban waa u bilaabatay shan iyo toban waa kasii bixi rabaa bilihii dambe uu ku jiraa qofkaan lix iyo tobankii waabu waxba ugamaba dhinna soo maa baabu man laa yaqacu talaaquhu furiinkiisa qofka uunan dhacaynin min alaswaaji oo xa yacni dadka nimanka wax qabo aswaajta ah kuwa dalaaqooda uunan dhacaynin wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaana cabdiraxmaan bnu mahdiy qaala xadaana xamaad bnu salamata can xamaadin ibn abi sulaymaan can ibraahima ayb can ibraahima can lswad ibrahim النخعي عن الأسود عن عائشةa عن النبي صلى اه عليه وسلم qاla رفع الqلم عن ثaلاثة عن الناaئم xatىa يstayqda qofka hurdaaya ilaa u ka tooso qof jiifo marka oo calowsaadayo dheelolowsan haddii uu yiraahdo haweentiisa ou furo xaaskiisii ou furo isagoon is ogeyn oo hurdaayo ma ka furmayso ayb rufica alqalamu waa qalamu takliifka haddiiba mukalaf ounan ahayn kan marka isaga waa inaan marka uunan ka dhacaynin kana ile takliifka cilmigaa lagu xiray ninkaana cilmiga waa ka maqan yahay markaas wa cani sagiiri xataa yakbar midka yarkaa ilaa uu ka weynaado aan gaaro wa cani lmajnuuni midka waalan xataa yacqila ilaa wax ka garto ow yufiiqa ama uu miirsado ninka majnuunka isagana furiin kama ansaxayo baabu man طallaqa fii nafsihi qofkii nafsadiisa dhexdeeda wax ku furo yacni nafsadiisa dhexdeeda waxaa laga wadaa waxba kama soo bixin afkiisa laakiin qalbiga wuxuu ku sheekaystay inuu naagtii furay ayuu ku sheekaystay ama inuu furo hadalna afkiisa kama soo bixin waa xadiidu nafsi wax ma ku furmaayaan xadiidu nafsiga taasuu rabaa inuu ka hadlo wabihi qaala akhbaranaa ibraahim ibnu اlxasan wcabdالraxmaan ibni moxamed ibni salaam qaala xadaana xajaaj ibnu moxamed can ibni jurayjin can caطaa can abi hurayrata ana yacni nabiya sal l slam ujeeda sala اllahu alayhi wasalama qaala cabdالraxmaan waxa uu yihi can rasuuli llahi sal l slam abu hurayra ana kana can cabdiraxmaanna can ayuu ku wariyey ayuu yihi qaala ina allaha tacaala alle yani ibraahim bnu اlxasan can abi hurayrata ana ana nabiya ayuu yihi cabdiraxmaan ibni moxamedna can rasuuli llaahi labada lafdiyo saa u kala saara labadiisa sheekh siduu uga kala maqlay qaala in allaha tacaala alla tajaawaza can ummatii ummaddayda wuxuu ka dhaafay xaggeeda kula shayin shay kasta oo xadatat bihi anfusahaa nafaheeda ay kula sheekaysatay maa lam takalam bihi haddaynan ku hadlin ow tacmal ama aynan ku camal falin ficil aynan la imaanin wax allaale wixii qalbiga khaadiro kaaga soo dhacdaydan ku hadlin ama aadan ku camal falin ma lagu qabanayo xadiidkan marka mas'alo caqiide ku tacalluqdana waa loo daliishadaayo maa lam takalamtaas waxaa laga qaatay xadiidu nafsi laysa kalaaman qofka markuu nafsadiisa adiga qalbiga aada iskala sheekaysanayso ma hadlin hadal ma la dhaho ashaaciradana maxay ku caan baxeen marka kalaamka laga hadlayo alkalaamu nafsiy waxay leeyihiin ilaahay kalaamkiisu waa nafsi wax uu nafsadda ku dhex jiro oo aan la maqlaynin oo aan soo baxaynin waayay leeyihin cid maqashayna kalaam alla ma lahanin maxay maxaa yacni qur-aankan iyo maxay yihiin cibaaro iyo waxbay marka cabirayaan ayb ama xikaayo iyo hadba say dhahaan calaa kullin wajhu wajhu dalaaladuna waxay tahay iyaga xadiidka uu ku radinayo waxaa la yidhi ilaahay wuxuu ummadayda ka dhaafay waxay nafsadeeda ugu sheekaysay maa lam takalam haddaysan hadlin markii hore ma hadlin marka hadal ma jirin inta aada nafsadaada iskala sheekaysanaysa dhexdeeda waa hadlay ma la dhahayo qofkaas salaada markaad dukanaysid hadaadna qalbiga ka sheekaysato makaa burayo salaadda makaa burayso laakiin haddaad hebelow waxaas isii dhacdo waa buray soo maaha markaan maxaana salaada buritaankeeda lagu xiray kalaam kalaamku marka wuxuu xasilaa marka la hadlo haddii marka ilaahay waa hadlaa la yidhi oo kalaam loo nisbeeyey wax la maqlaayo waayo marka ee wax un nafsad ku jira hadday tahay kalaam maba la dhahayo walidaalika yani nuxaadda isdilaaxooda laftooda kalaam markay macneynaan lafdunay ka bilaabayaan lafdun dhawaaqayba kow ka bilaabayan وbه qال أخبرnا عبayd اللh بن سعيد qال xdثnا بن إdrيس عن مسcr عن qتاadة عن زrارة بن أوفى عن أbي هريرةa رضي الله عنه qال qالa رsuل الlه صلى اه عل سلم إن الlaha تجاوز لأمtي ma wswست bه waxay ku waswaasisay وxadثت bه ay kula sheekaysatay أنfusahaa نfheeda maa lam tcml haddaynan cml falin ow تklm bه ama aynan hadlin haddii marka qowl qalbi loo nisbeynayana waa in la qeydaa mar walba qur-aanku marka wayaquuluuna fii anfusihim wayaquuluuna fii anfusihim waa la qeydaa feeri laakiin haddii la yidhaha wayaquuluuna ama waqaala la yidhaha waa hadlay unbaa laga fahmaya wabihi qaala akhbaranii muusa bn cabdiraxmaan qaala xadahanaa xusaynu iljucfiyu can zaa'idata can shaybana can qataadata can zuraarata bni awfa عن أbي هريرة عن النبي صلى اه عل وسلم qال إن الlaha تجاوز لأمtي عma xdثت bه أنfسha ma lm تklم أو تcmل bه hda آkخirه والlه أعلم وsلى اllه وsلم عlى نبيina محمد